أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga alandalus kuwooda ugu doorka roon taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa ka warbixiyey khasaaraha kufaarta afrikaanta lagu gaarsiiyey camaliyaad ishtishaadi ah oo ka dhacay duleedka degmada afgooye in ka badan shan iyo toban askari oo isugu jira etobiyaan iyo murtadiin ayaa dhimashadii dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay deegaana dhaca koonfurta dalka soomaaliya dabgeystay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay suuqa labaad ee ugu weyn magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya kufaarta iyo murtadiinta ayaa ku fashilmay duulaankii ay ku soo qaadeen deegaanada dhacaduleedka degmada afgooye iyagoo mar weliba dusha loo saarayo khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowra caafimaad u qabtay bulshada ku dhaqan deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada bakool wilaayada hiiraan ayaa dowla diini ah u soo gebagabaysay habeenka ku dhaqan deegaanka booco ee bariga wilaayadaasi munaasabad lagu maamuusayay arday ka qalin jebisay madarasada almaahir ayaa ka dhacday degmada bu'ale ee wilaayada jubbada dhexe haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada buurhakaba ee wilaayada baay ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi waa subaxnimo talaada ah oy taariikhdu ku beegan tahay kooiyo tobanka safar kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa ka warbixiyey khasaaraha kufaarta afrikaanta lagu gaadhsiiyey camaliyaad ishtishaadi ah oo ka dhacay duleedka degmada afgooye bayaankaas waxaa inoo akhrinayaa walaalkeen faysal mahad soomaali bayaankan ayaa ciwaan looga dhigay camiliyad lagu beegsaday saliibiinta yuganda tobanka safar kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri oo waafaqsan afarta bisha agosto laba kun shan iyo labaatan ciidamada mujaahidiintu waxay maanta oo isniin ah laba camiliyad oo istishaadi ah la beegsadeen ciidamo saliibiinta afrikaanta ah oo falal ashaahadala dariirnimo ah ka waday duleedka degmada afgooye ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose camiliyadda koowaad ayaa lagu beegsaday xero ay ciidamada kufaarta yuganda ka samaysteen duleedka deegaanka bariire halkaas oo ay ku jireen gaadiid iyo ciidamo badan oo gaala kirishtaan ah camiliyadda istishaadiga ah ayaa allaah fadligii sidii loo qorsheeyey u haleeshay bartamaha xerada gaar ahaan qaybtii ay yaaleen gaadiidka gaashaaman ee cadowga camiliyadda labaad ayaa daqiiqado yar kadib lagu beegsaday ciidamo iyo gaadiid gurmad u soo sameeyey saliibiyiintii lagu beegsaday camiliyaddii koowaad waxaana halkaasi mar labaad ka dhashay khasaare ka xooggan midkii koowaad intaan xaqiijinnay khasaaraha cadowga ka soo gaaray labada weerar waa bakhtiga afartan iyo toddoba askari oo ka tirsanaa saliibiyiinta iyo dhaawaca kow iyo soddon askari oo kale kuwaas oo isugu jira askar iyo saraakiil dhaawacyada cadowga ayaa u badan kuwo culus oo jirkoodu uu googo'ay camaliyaadka istishaadiga ah ayaa sidoo kale burburiyey sagaal gaadiid ciidan ah oo isugu jira kuwa gaashaaman iyo kuwa ciidamada lagu daabulo gaadiidkan gubtay waxaa ka mid ah laba taangi oo ka mid ahaa hubkii ay saliibiyiintu ku duqaynayeen deegaanka bariire ayna ku burburiyeen inta badan guryihii dadka shacabka goobihii ganacsiga waxbarashada iyo cibaadada khasaaraha cadowga intaas waa uu ka sii badan karaa wixii faahfaahin ahna dib ayaan ka soo gudbin doonnaa inshaa allah bayaanka ayaa lagu soo gebagabeeyey aayaddan walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun mahadsanid faysal in ka badan shan iyo toban askari oo isugu jira etobiyaan iyo murtadiin ayaa dhimashadii dhaawac ku noqday howlgalla ka kala dhacay deegaana dhaca koonfurta dalka soomaaliya banaadir waxay ciidamada mujaahidiintu qaraxay la beegsadeen laba fariisin oo murtadiintu ay ku leeyihiin xaafadda suuqa xoolaha iyo sidoo kale warlaliska ee degmooyinka hilwaa iyo dayniile ee muqdisho dhaawacu waa afar askari oo murtadiin ah oo midigaraab yahay shabeellada hoose mujaahidiintu waxay duleedka degmada afgooye laba qarax kula beegsadeen kolanyo murtadiin ah gaar ahaan kuwa alfa gruub oo ka soo baxday magaalada muqdisho dhimashadu waa sagaal askari oo murtadiin ah iyo gubashada laba gaari oo cabdibila ah isla shabeellada hoose howlgal gaar ah oo xalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lagu dilay murtad lagu magacaabi jiray jeelaani xasan bakay oo ahaa ergadii maamulka ridada ee koonfur galbeed gedo qarax shale ka dhacay degmada baardheere ayaa lala eegtay ciidamo kufaar etobiyaan ah waxaana ku dhaawacmay ilaa saddex askari bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ay ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada ceelbarde jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ay ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee degmada afmadow dab geystay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay suuqa labaad ee ugu weyn magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen marwaan maxamed khasaare lixaad leh ayaa ka dhashay dab xooggan oo gubay mid ka mid ah suuqyada ganacsiga ee ugu waaweyn dalka soomaaliya inta badan qaybaha ugu muhiimsan suuqbacaad ayaa basbeelay kadib markii uu si lama filaan ah dab uga kacay gudaha suuqa dabka oo kacay shalay galab abbaaro saacaddii markii ay ku beegneed sagaal saac iyo afartan daqiiqo ayaa ku faafay dhismayaal muhiim ah ilaa markii dambe uu wada qabsaday suuqa khasaare maaliyadeed iyo mid nafeed ayaa la xaqiijiyey inuu ka dhashay dabkan sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah waxaana guurdaraystay iskuday dhowr ah oo ay ganacsatadu dabka ku bakhtiijin lahaayeen ugu yaraan hal qof oo dumar ah ayaa ku dhintay dabka halka tobanaan kalena uu dhaawac soo gaaray xilli ay dadkaasi isku dayeen inay hantidooda ka badbaadsadaan dabka ka kacay suqbacaada
aabahaad waa kanaa gabadhna naacan celinayna waa inuu dabka galuu rabaa inuu deh waxaa waaye gurmud fara badanna waa waa samaanay gabar yar baa meesha ku jirtay waa la dacaalnay waa in laga soo saaray kale waa shakiya iga jira hadda gabadhii ilin lama saara ilaa qaybaha suuqa ee basbeele ayaa kala ah maacuunta bacaadlaha iyo dabqa xawaaladaha ganacsatada ku hanta beelay dabkan ayaa sheegay inaysan helin gurmad deg deg ah arrinkaasoo sababay in dabka suuqa uu ku wada faafo shaki badan ayaa laga muujinayaa in dabkan uu qayb ka yahay qorsho dhulboob ah oo waayadan si xowlah uga socday magaalada muqdisho waxayna dadku isweydiinayaan waxaa isku soo baagay boobka suuqa siina iyo gubidda suuqbacaadda dabkii waa soo kordhay wuxuu soo fuulay laamiga alfaraj dhabarkeeda iyo dukaamo ka saqnaa ayuu marayaa ilaahna ka bixiya ugu weynaa soomaaliya suuqbacaad dabki wuxuu ka bilowday meesha maacuunta laakiin waxaa yimid galabta masac u bilowday waxaa yimid afar dudumis iyo boodahooda marka mashruuc inuu yahay loo malaynaa oo suuqa kooxdii qowlaysatada ahayd ee dhulboobka ka wado dalka inay qandaraaskaas qaateen waxaa ka jira hagar hagar weyn ayaa ka jirta wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in dabka suuqbacaad uu soo gaaray xalay fiidkii uu iskiis u dameeyey iyadoo aanay jirin cid damisay ilaa iyo hadda tirkoob rasmi ah lagama hayo inta uu leegyahay khasaaraha maaliyadeed ee ka dhashay dabkan mahadsanid marwaan maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowro caafimaad u qabtay bulshada ku dhaqan deegaanka buurdhuxule ee wilaayada bakool walaalkeen abuuxasaan ayaa warbixinta warka inoo haya dowradan oo muddo saddex maalina socotay waxaa soo qabanqaabiyey maktabka caafimaadka xarakada shabaabulmujaahidiin waxaana taabagelinta iyo fulinta iska lahaa maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee bakool waxaa dowradan si gaara looga hadlayay fayadhowrka iyo arrimo la xiriira caafimaadka waxaana ka faa'iidaystay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanka buurdhuxun leh oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool dadka sida gaarka ah kaga faa'iidaystay dowradan waxaa ka mid ahaa mucallimiinta goobaha waxbarashada ganacsatada qeybahooda kala duwan kawaanleyda gabdhaha iibiya caanaha kuwa qudaarta iibiyo dadka ka shaqeeya ceelasha biyaha iyo wixii la midka ah inta badan waxaa dadka lagala hadlayay nadaafad darrada iyo inay iska ilaaliyaan wax weliba oo keeni kara nadaafad darrada midda deegaanka iyo midda gaarka ah intaba waxaa sidoo kale dhankooda dowradan ka faa'iidaystay gabdhaha muslimaadka ee ku nool deegaanka buurdhuxun leh kuwaasoo marka laga reeba dowradan si gaara loogala hadlayay arrimo iyaga quseeyo munaasabad dowradan lagu soo gabagabeynayay oo ka dhacday deegaanka buurdhuxun leh waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socotay maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kan wilaayada islaamiga ee bakool culuumo nuqabo iyo martisharaf kale sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ah culummada muslimiinta ayaa ugu horreyn munaasabadda ka hadlay isaga oona mahad alle kadib u mahadceliyey maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab
walaayada gaar ahaan maktabka caafimaadka mayhlo isku saaray ini dadka mayohe iyo xoola iyo leeyiinba dadkiiyo xoola iyo xayawaanka iyo ka dhaqan yihiinba caafimaad iyo lakuurahay intiyo fiyaawingna caafimaadka la ilaaliyo markii jirridaagna daawo liin raadiyo dadkii mayohe caafimaadkana la kaalmeeyo la garab suroomo mujtamacana laka wacigeliyo caafimaadka caafimaadka may ku rooga diinta islaamka meelanka sarayd iyo ku rooga marka qaar ka mid a dadkii dowrada ka faa'iidaystay oo dhankooda ka hadlay munaasabadda ayaa faahfaahin ka bixiyay duruusta ay qaateen iyo waxyaabihii ay faa'iidaysteen allah ayaa maxad naqaan subxaanahu watacaala koonkan iyo abuuray muslimiin iyo waali bacd axmdulaahi may maxad naqaane xarakad shabaab mujaahidiin maktabka caafimaadka ayaa beryaalkan maynii la roogay magaalada buurdhuxunle dooro kooban oo saddex maalmood socoti iyo meeliyanaysii baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran allena dooradasas ka saabsanaytay faydhoorka iyo caafimaadka yani caafimaadka min addiin may ku madeeya diinta baa ku madeeta rasuulka meere sal allahu aley wasalam annadaafatu shadru liimaan qofka inuusa isnadiifiya badanshay guriyey awlaadiis cunadiyo yani min addiiniya ku madeeta bismi illah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah anoo eh maxamed axmed buurxuno rooga anoo ku socda maanaha magaca ganacsatada gudaa oo badarka iyo la iibiyow muddo saddex maalmood ama inayn dareertay dowre aningalgaalidii maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kheyra la sidiisa umaatay amay la raayosiyaa wax badan uu faa'idni muddo saddex maalmood ee dowro caafimaadna nin sameey oo ka saabsan dhan welba oo caafimaadka bulshada anbaahantee laha ku bilaawo kawaanka lahagaatii suuga guda ee may la raayisa raashiimada iyo walaala gadawa alxamdulilah may la raayisa dowro feylahaytay may kala codsadaana inta taan amal hanin nagna insha allah unoo geeka ka nool walaayada islaamiga bokool gaar ahaan magaalada buurdhuxnuun oo ka nool mayba intaaninka gabagabaabay maktabka caafimaadka oo haneen diyaari ilaalinta badqabka walaayada islaamiga bokool yaanta unku mahad eliye gaar ahaan maktabka caafimaadka mayban ininku hadalay nadaafada guud ahaan nadaafad hodam diinkan may ku gab diinta nadaafad walaya ku gabta annadaafatu shadru liimaanu nadaafadu may kale kumada alwiqaayatu khayru min alcilaaj walilay iyo caafimaadkana ninku hadalay ilaahay kamaasan ilaahay gafuur raxiimkaayna waafaji caafimaad aragday un horba aragday doorunininku kufurn geekalanin bilaawti sadabiranin socod wal un horba ibidkaayna aragday dheegnana ninku sheegi ilaahay khayrsiya lanki hanin dar iyoonay taw aragday lanki nin wadooba ilaahay unrujo iyowaana nin dheeraya ilaahay jannad aan lankanka bishaaroy waliba un dooro waqti aragday deeday todobaatan jaraena aragday dowlad i dhibaatiha marnay samanaara dhaha guray wal naarlanka dari yaa aragday magal i balaan iska dhajarang dhibaato iyoonay tow dhiblukulikuluma walba nin shanhaayne ha marni dhab kasta waha marni tangeeka un aragday una roogni wal un adduunyo rooganin haatuma ka aalana allanin weeli ilaahay inka shukriina inka mahadin dhiirigelinta iyoonay towna nin sheega ulmaawdiinkayna nin sheegayan malagadayna nin sheegayan mas-uulintaayna nin sheegayan yaa aragday intaas dhanka deerni wayni dhiirigeli hami igeedhat tiona ni dhiirigiliyohay ilaahay wal unuuna niingiliisi aani ka baraarugi oo ilaahay wiin waahidka inka dhawaad unuun alla ni weel anti hanin anin sheentag maalan igee i hamiin dhationi baraarugi yaasan unrujoon alla niin dheeray janna fardowsan allanka bishaaroy dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu dowro midan la mida u qabtay bulshada ku nool degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool waxaana lagu wadaa in maalmaha soo socda hadduu alle idmo dowradan ay ka qabsoonto dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool mahadsanid abu xasaan wilaayada hiiraan ayaa dowra diini ah u soo gebagabaysay haweenka ku dhaqan deegaanka booco ee bariga wilaayadaasi walaalkeen cabdiqani moxamed ayaa warbixinta warka aynu eegaya dowradana loogu magacdaray saxaabiya daaweyne ee safiyah binta cabdulmutalib shicaarkeeduna ahaa ayanqusu diin wa anaa xay waxay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan usoo gebagabaysay haweenka ku dhaqan deegaanka booco ee bariga wilaayada hiiraan waxayna dowradaa socotay muddo lix maalmood oo xiriir ah waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabaan oo ka hadlay munaasabada lagu soo gebagabaynayay dowrada ayaa si aad ah ula dardaarmay haweenka daaciyaadka iyo guud ahaan haweenka ku dhaqan deegaanka booco awalan allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh allah nagu kulmiyey xafladan qiimaha badan ee ikhtiitaamka u ah dowradii qiimaha badnayd lixda maalmood soo socotay ee u socotay gabdhaha minaadka ah ee deegaanka booco muxaafadada beledweyne waana ku faraxsannahay kasoo qaybgalka ikhtitaamka dowradiinna aad baan ugu faraxsannahay qiimo weynna agteenna way ku leedahay ilaahayna waa ugu mahad celinayna waafajinta noocaas ah intaa kadib dowradan qiimaha badan ee loogu magacdaray dowratu safiyata binta cabdilmutalib shicaarkeedana uu yahay ayanqusudiinow ana xayun intaa kadib halkan duruus baa lagu qaatay intibaahin bay ahayd in la isbaraarujiyo waxa nalaka rabo ilaahay naga raba la isku baraarujiyo waxa maslaxadeenna diimeed ama teenna adduunya ay ku jirta la isku booriyo la isxusuusiyo intaasay ahayd xoogaa booriska jafid bay ahayd wax badanna waa la faa'iidey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala culimmada idiin timid adinkaa kala faa'iideen waxa koowaad oo aan dardaarmaya waxay tahay wixii halkan laga faa'iidey in camal loo bedelo oo naftiinna ka bilowdaan walaalihiin kale oo idinka dambeeya iyo guriga aad mas-uulka ka tihiin oo aad joogtaan lagula laabto la gaarsiiyo si ilaahay subxaanahu wa tacaala maalin la tabaryar yahay wax idinkugu qabto oo qabrigiinna idinkugu anfacdo aakhiradiinna idiin anfacdo adduunyadana islaamka ugu wanaagsanaado waxaa kaloo aan naftayda tiinab u dardaarmayaa markaskan hadda waa camiran yahay muuqaalkaa quruxda badan indhaha dadka muslimiinta u roon cadowgana aragti uu nacaya ah oo qiimaha badanoo muuqato waxay ku timid sabirkiinna iyo musaabaradiinna duqaadkiinnay ku timid jacaylkiinna diimeed bay ku timid in intaad danihiinnii ama wakhtigiinna qaybisaan aad qayb siisaan inaad shareecadiinna kitaabkiinna bartaan bay ku timid waxaan idinkula talinayaa anigoo naftayda ka bilaabayo horay u sii wada daraasadiinna inaad arda ahaataan maraakista ku xidhnaataan horay u wada haddaalina dadna ku soo biiriya oo ducaad noqda oo ilaahay subxaanahu wa tacala hadhow idin weydiin doonaa ducaad ilallaahi baa lagu qiimo leeyahay waman axsanu qawlan miman dacaa ila allahi wa camila saalixan wa qaala inanii min almuslimiin sidoo kale qaar ka mid a haweenka ku dhaqan deegaanka booco ayaa xusay in wax badan ay ka faa'iideen dowladda diiniga ah iyagoona ka codsaday mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan in loo soo celceliyo dowraadka caynkaan ah deegaanka joogana waa deegaanka booco anigoo ku hadlaya afka maamooyinka waxaa ka mid ah maamooyinka ku qaatay dooro isbuuc socotay mis khabiija bantiqooyin waxyaalo badana ka faa'iidnoolaa oo meeshaan kusoo koogi karin waxaa ka codsanayaa mar kastaba inana loogu soo celceliyo doorooyinka muhiimka ah maasha allah doorooyin hore waana soo mareen middaanoo kale ina soo marto u malaymaa laakiin mar kasta waxaa jecelnahay middaan iyo mid kasii fiican boo kale inuu loogu soo celceliyo waxaan joogaa bariga hiiraan deegaanka booco gaar ahaan markii soqdija buntaqweyn waxaa ka dhacay xaflad lagu soo gabagabeeyey dooro socotay lix maalmood xaflad maasha allah waxyaabo badan oo inta kusoo gobi karna ayaan ka faa'iiday maasha allah waxaan leeyahay dadkii noo soo qabanqaabiye ilaahay kheyr ha siiyo waxaana ka codsanayna inay markasta noo soo celceliyaa waxaan ka mid ahay dumarka muslimaadka ee deegaanka boocay maxaafadada bariga hiiraan ka faa'iidaystay dowladii socotay lixda maalmood allah subxaana watacaala asaa ku mahadsan noo suurtageliya anagoo aaminiin ah hoos harsalayno raayadii rasuulka in ay noo soo gabagabowdo maantayna aan joogno ikhtitaamka dowladda safiya binti cabdimudalib shicaarkeeduna uu ahaa ayanqusu diin wa ana xayu bacdallaahi subxaana wa tacaala waxaan u mahad celinayaa mas-uuliyiintii culummadii iyo dhammaan nuqubadii kasoo qayb gashay dowladani ikhtitaamkeeda waxaan leenahay jazaakum allaahu khayru ljasaa waxaa ugu horeeya waaligeena wilaayada hiiraan ee maanta nooga soo qayb galay xafladda ka dhacday deegaanka booca markiska khadiija binti khuweylid jazaakum allaahu khayra aljasaa baa leeyahay bacdallaahi waxaan mahadtooda aan ilaabaynin rijaasha muraabidiinta ee ku jilba xiran jiida hore ee bariga hiiraan ee suurto geliyay annagoo aaminiin inaan hoos harsanno raayada rasuulka waxaan leenahay lilaahi darukum wa cala allaahi ajrukum waxaad u soo hayseen islaamka guulo iyo farxado waxaan idin leeyahay qowlka alle ahaa walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum alaclowna in kuntum mu'miniin in yamsaskum qadxun faqad massa alqowma qadxun mithluh وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين wilaayada hiiraan ayaa muddooyinkii dambe sii kordhisay dowraadka diiniga ah ee ay u qabanayso qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi mahadsaned cabdiqani munaasabad lagu maamuusayay arday ka qalin jabisay madarasada almaahir ayaa ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe walaalkeen casaam carafaad ayaa faahfaahinta warka inoo haya munaasabadan oo ahay mid ballaaran oo lagu sagootinayay arday ka qalinjabaysay madarasada almaahir ee xifdinta qur-aanka kariimka iyo barashada islaamka ayaa ka dhacday degmada bu'aale wilaayada islaamiga jubbada dhexe ardayda xifdisii qur-aanka kariimka ayaa munaasabadda ku soo bandhigay bandhig cilmiyeed harsar ah waxaana bandhiga dhinac socday su-aala dhextaal oo ardayda la weydiinayey gabagabada munaasabadda loo dhigayay ardayda ka qalinjabaysay madarasada maahir ee degmada bu'aale waxaa ka soo qaybgalay culimo mas-uuliyiin waxgarad waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaa xafladda lagu dahfuray aayaadka qur-aanka kariimka u akhriyay mid ka mid a ardayda acuudu billaahi min ashaydaani arajiim والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu wareejiyey maamulaha madarasada maahir ee degmada bu'aale wuxuuna ka warbixiyey madarasada iyo maraaxiisha ay soo martay madarasatu maahir bilqur'aan litafxiid alqur'aan alkariim waxaa la furay kow iyo labaatankii bishii shawaal kun afar boqol afartan iyo afar hijriya madarasadu waxay ku bilaabatay qaab waxay ahayd xareys ah madarasadu marka waxay u shaqaynaysay muddo dhan hal sano iyo bar wax shan iyo labaatan arday ka badaneen ayay haysay kadibna soddonkii arday way soo buucsameen macalinka ala loo sii sameeyey tobanaa ku darsantay afartankaas isku buuxsantay marka waxay ahaayeen ardaydan halkan fadhido ma aha ardaydii aniga alifan bilaabay maaha ardayd aan igu bilaabay shan bilood ah qur-aanka ugu soo harsan shahaadooyinka sida ku qoran ardayo waxaa jiro ayaga dugsiyaal kale qur-aanka kusoo dhameeyey ballantaynun waxay ahayd hal sana in qur-aanka lagu xifdiisiiyo cillado jira aaweed marka inta hadda qalin jebisa waa hadday aad arkaysaan hal wiilo waxaa ku jira isaga mushaarakeeyey hadda aan qoladan shahaadada sida aan ahayn ay gabar bannaanka jirto oo ayada qoladan la socoto ayaa intaasay ahayd qaar ka mid a waxgaradka degmada bu'aal ee munaasabadda ardayda lagu cazumay ayaa mikrofoonka lagu wareejiyey maanta waxaan joognaa xaflad ay ka qalin jibiyeen carruur sagaal cunug ah oo la yidhaah madrasada maahirul qur-aan in maanta sagaal cunug oo intaa wakhtigaa kooban markay ugu badan tahay laba sano iyo qadaadica aan dhannayn saddex sano inay carruurku qalin jibiyaan waa wax hadda ka hor baciid ku ah waddanka ma ku badneen yaalow dagaala weli juhdeeda siinka beesi qur-aanka marlamaadkanaga mar saddexaadkanaga markii xifdigan tafsiirka saankana siin dhimay insha allahu tacaala ilaahay ma siin ku tugnaa in ilaahay siin waafaqaysa waalidiintana saasoo sina derdeeran insha allahu tacaala ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay qaar ka mid a waalidiinta ardayda waxaa halkan iigu dhammeeyey madrasadan almaahir laba wiil oo kale ah anas iyo cikrame ilaahay subxaana watacaala ina soo gaarsiiya ama hataa iska leh bacdana waxaa iskale ammaantaas iyo macalinka wax soo baray iyo iclaamkii ka soo qayb galay xalfadaas qaymaha badan waxaan ku faraxsannahay maanta dugsiga annaga madrasada ee ardadaannada ay ka soo qalinjebisay martida noo imaatay iyo walaayada iyo odayaasha iyo gabdhaha iyo hooyooyinkana way mahadsan yihiin alxamdulilaahi rabbialcaalamiin macalinka annagana waa macalin dadaal badan maasha allah macalinkan qaar la siiya muddo laba sanaa uu dhigaayo waa madrasada waa madrasada almaahir xafladooda maanta aheed maasha allah farxaddeena maasha allah maasha allah dhowaan ayahayd markay sidan oo kale munaasabad ka dhacday degmada bu'aale lagu sogootay laba dafcoo ka kalin jabisay madarasada zubayr ibnu cawaam mahadsanid cazam ugu dambayntii haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada buurhakaba ee wilaayada bay ayaa hadiiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi walaalkeen abu ayman ayaa warbixinta warka inoo haya xafladda wareejinta hadiyadahan ay diyaariyeen dumarka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka bisiqacade ee hoostaga degmada buurhakabe ee wilaayada islaamigaha ee baay waxay dhowaan ka dhacday bartamaha deegaankaasi halkaasoo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan waxay ahayd munaasabad si heer sare loo soo agaasimay oo dumarka ku wareejinayeen hadiyado kala duwan oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore dumarka deegaanka bisiqacade ayaa bixiyey xoolo ari ah iyo caagadaha saabaysan kuwaasoo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku jilba xiran furimaha hore iyagoo uga dayanaya gabdhihii saxaabiyaadka allaha ka raali noqdee ugu horeyna munaasabadii hadiyadahan xoolaha ay ku bixinayeen dumarka muslimaadka waxaa ka hadlay sheekhulmujaahid sheekh fu'aad maxamed qalaf oo bogaadiyey kaalinta dumarka muslimaadka ee deegaanka bisiqcadde maantana waxaan joognaa magaalada bisiqcadde gabdhaha muslimaadkaa waxay bixinayaan ilaahay dartii u bixinayaan ari iyo caagagii biyaha lagu abi lahaa waxaan leenahay allah subxaanah wa tacaala ha idinka aqbalo jihaadkuna alle nafta iyo maalka maalkuu hormariyey mar kastoo qur-aanka alle uu tilmaamaayo nafta iyo maalka maalkuu hormariyey alle wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim tu'minuuna biاllahi wa rasuulihi wa tujaahiduuna fii sabiili illahi biamwaalikum wa anfusikum dalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun maalka in jihaadka lagu bixiyo gabdhihii muslimaadka ee saxaabada sidaasay ahaayeen maalkooday jihaadka ku bixinaayeen ilmahooday geynaayeen naftooday geynaayeen gabadha lian musaybata binti kacbin umu camaara maalinkii uxud dhaawac labiyo toban baa ku dhacay iyadoo rasuulka difaacaysa calayhi salaatu wasalaam marka gabdhaha muslimaadka ah kaalin weyn bay jihaadka ku leeyihiin maalka jihaadka loo bixiyana alle wuxuu tilmaamay in ay toddoba boqol ka bilaabanayso toddoba boqol neefkii ariga hadda ari tiro badan baad keenteen aada muslimiinta ku wareejinaysaan halkii neef toddoba boqol oo neef wey hadaayaadkan loo diyaariyey ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore oo isugu jiray caagadaha saabaysan iyo xoolaha ariga ah iyo agab kale oo ay haweenka ugu talagaleen ciidamada dhufeyska ugu jira islaamka ee furimaha hore ku aadan waa kuwan qaar ka mid ah dumarka muslimaadkaee ku dhaqan deegaanka bisiqacde oo ka hadlaya agabyada ay bixiyeen iyo xoolaha nool unoo ena dhammaan gabdhaha ku nool muxaafadada buur hakaba gaar ahaan bisig cadde nayba fadaane galabtun oo unan fedhiine inuun ku wareejino walaalaha mujaahidiinta xoolo oo ari eh caag oo shoow eh insha allah intaas inka badan ilaahay ba ku rajeeyana juhdiga iyo dadaalkan insha allah kan kusii badado doono marka inka horeytina ma eh waa marar barakala bala jartay marka ilaahay subxaana wa tacaala miba ku rajeeyanay ini gabdhoogi habasadagna sadaqadii usa ka aqbalo dadkii linjeeyna kolba inii ogaada ley gabdho walaalasha ee mar walba oo andam qadaayan oo hala jeedan laylan wanahaaran ini jaran ini saas niyada ka haayan laylanka talagali ilaahay subxaana wa tacaala miba ku rajeeyana nasriga iyo gargaarka in ilaahay nin camimo inta badan dumarka muslimaadka ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee baay waxa ay baratan adag ugu jiraan hadaayaadka kala duwan ay u diyaarinayaan halyeeyada tawxiidka waxaana u dambeeyey hadaayaad ay bixiyeen dumarka ku dhaqan deegaanka dharqo ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee baay aad buu umahadsan yahay abwaaiman ayuu kaasi ahaa warbixintiisana waxay u dambeysay warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga landalo subaxnimada tan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu